ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون
ha cunina waxaa hilibka aan lagu xusin magaca alle markii la gowracayay neefka waayo waa caasiyoobid shayddaammaduna waxay u soo jeediyaan saaxiibbadood inay idinla doodaan haddaad adeecdaan waxaad idinkuna tihiin gaalo mushrikiin ah taasina waxay ahayd in mushrikiinta yidhaahdeen muxamedow bal waxaad nooga warran taariida hadday dhimato yaa dilay nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi alle baa dilay waxay yidhahdeen haddaba ma waxaad ku andacoonaysaa waxaad dishaan adiga iyo asxaabtaada inay yihiin xalaal waxaana ay dilaan eyga iyo galleerka iyo haramcadka ay yihiin xalaal waxaase uu alla dilo ay xaraam tahay in la cuno markaasuu alla soo dejiyey aayaddan